bandhigan wuxuu ku saabsan yahay bandhiga cuntada adduunka oo sanadkiiba mar lagu qabto dubai waxaa sharaf u ah dowladda soomaaliyeed iyagoo isku duwan markii ugu horreysay inay soo bandhigto kheyraadka beeraha oo ay gale ay kamid tahay sisintii liinta qalalan muuska oo intaba loo soo dhoofiyo halkan waxaa aada u wanaagsanayd oo ahayd in aan halkan ka sheego ay aada inaaga caawisay oo ah u s aidka oo halkan markii ugu horreysay beeraleyda saaad la socoto mashruuc geel la yirahdo marka lasoo gaabay afka ingiriisiga oo growth employment enterprise and livelihood oo soomaaliya ka jira oo ay u s aid ka fangeliso ayaa barnaamijkan ka shaqeeyay oo oo keenay halkan in ay soomaaliya ay ku yeelato halkan annagoo ah rugta warshadahana waxaan la wadnay programkan waxaa aada wax loogu farxa ah in in soomaaliya isku duuban ay halkan timaado waxaa kamid a waxyaabaha lasoo bandhigay meydiga ama fooxa oo ah dhanka ceergaabo ka ka baxa oo ah wax ay aada soomaaliya caan ugu tahay oo halkan carabtana laga laga jecel yahay waxaa runtii wax lagu farxa ahayd annagoo isku duuban halkaas inaan
wa tahay marka maaha soomaaliya ma aha oo keliya meel waxa loo loo iibgeeyey inaan waxaan iibgeynayno oon adduunyada ilaahay khayraadkoodana siiye aanan tusno halkan oo aanu soo bandhigno ayay ahayd ujeedada ka dambeysa marka kasoo qaybgalayaashii bandhigaasi marka aada soo bandhigteen waxyaabaha aada iibgeysaan ama waxyaabaha soomaaliya laga heli karayo ee qaarkood laga yaaba inaysan fikrad badan ka haysanin ay arkeen falcelintooda maxay ahayd falcelinta aada bay wanaagsaneed oo waxaa jooga dadka kale ee waxyaabahaas oo sanadka kala soo saara oo iyaguna markaas competitionkii ama qolooyinka idinka dhexeeyaan xifaaltanka xagga ganacsiga oo iyaga laftigooda markaas sitio kale leynta qalalan waxyaabahaas oo dhan inaan xitaa dadka competitionka ama kuwa naga xifaaltanka dhaqaale naga dhexeeya inaan aragno siday wax u wadaan muuskoo kaleeto dad badan baa joogay runtii waxay noqotay wax aada ay ugu bogeen dadkii soomaalida ahaa ee ganacsatada ahaa soo saaray kheyraadkan inay adduunyada sida looga ganacsado ama sida uu yahay xiriirka guud waa meel aada weyn oo maalintiiba la filayo inay soo marto ilaa sagaashan kun oo qof oo waxay qiyaasayaan runtii shantaa bisho milyan iyo wax ka badan oo dada inay inay soo maraan marka bandhigan inkastoo aad sheegtay in dhowr wadan ay kasoo qaybgaleen wuxuu ahaa bandhig ku salaysan mid caalamiya oo dalal kala gedisan caalamka kasoo qab waa adduunyada dhan boqol iyo soddon iyo afar wadan baa joogta oo mid walba kheyraadkiisa soo bandhigaayo iyo shirkadihii waaweynaa oo iyagu distributionka ama qaybinta waxyaabaha lasoo saara dalanka beeraha oo warshadaysan ilaa kuwii caadiga ahaa sida annagoo kale aan geenayna meesha jooga marka runtii waxay ahayd wax aada loogu runtii waa cid walbana waxay isku dayday soomaalida maamad waxay cid walba aysaantooda ceelka keenaan waxay keeneen cid walba waxay caan ku tahay oo halkaan dadkii iibsanayay iibsadayaashii ay joogaan waxyaabaha aada loogu farxa waxaa kamid ahaa in hal meel ay wada joogaan dadkii wax iibsanayay kuwii iibsanayay kuwii iibka keenayay kuwii caawinayay iyo intaba marka waa runtii waa world food markay yireen ama cuntada adduunka waa waa wax aada runtii ka tarjumaya arrintaas